السلام عليكم ورحمة الله وبركاته murtidii iyo gabayadii waa isla murtiye soomaalidii ayaan caawana halkan ugu ballannay inaanu wax ka qabqabanno waxaanu usii dan leenahay inaanu murti badan oo daraawiishtii inaanu qabanno waxaanu ugu horraysiinaynaa saxiifin yaryaraaye aanu ku bilaabi jiray ujeeddadoo ah inaanu caddayno in daraawiishta hadafkeeda u weyna aanu ahayn soomaali la dagaalamo soomaalilah inuu ahaa faranjiga la dagaalan oo dalka ka kaci faranjiga isticmaalka ahee soo duulay ee dhulkiisii ka yimi inuu afrika ama khaatan soomaaliya kala googoosto oo xukumo in dalka laga kiciyo wixii isticmaalka wadlada markuu yimi uu sameeyey dadku markiiba ka gooday ee daraawiish dhaliyey ee colaaddii kale faranjiga loo qaaday dhaliyey waa ka wada warhaysaan diintiisii uu siiyey dadkii uu gaalaysiiyey reerihii dhammaaye faadaroo ku baaqi jiray ku baaqan jiray odayaashii wadaadada ahaa ee macatabka loo xidhay ee layidhi waa dawa ee indhaa marmariya waa saliibkii waxyaalo badan oo yaxyaxle oo dhacay xukunkii u xukumay dadkii uu cashuuray xoolihii uu cashuuray cashuurtii qaatay dadkii uu cuqaasha iyo madaxda bilqasabka ah u sameeyey aanay rabinoo iyagu dooran oo aanay iyagu bukran uu u sameeyey mushahaarada siiyey dabadeedna noqday niman keliboo tashadayaala maxaa yeelay dee faransigaa mushahaaro siiye oo dadkii nina qabiilkiisii eryi kari maayo waxyaalo badanoo argagaxalaa dhacay kolkaa ayaa soomaalidii gadooday xagga gadooday waxaa u geesisanaa sayid maxamed cabdilla xasan oo isagu gacantii bilaabay ka kaloo dagaalamayna waa jiraa dabadeed ama waa hore hore oo boqol sannadood iyo wax la jira ama siddeetan sannadood iyo wax la jira horteed rag dagaalamada soomaaliyeed oo caddaanka la dagaalami waa jireen laakiin wakhtigaa isticmaalka coloniyalist ay arlada soo galeen gacanta wax qaada oo dhiigeeya sayid maxamed cabdilla xasan baa ureeyey daraawiishtiisii kolkaa markii hore soomaalidii raaciyadda u ahayd faranjiga ayuu digniin u diray digniinaha waxaa ka mid ahaa jiibtadaasoo carabina uu ugu qoray gabay soomaalina ugu tiriyey gabaygoo ah waxa qora ee soomaalidu ugu jeceshahay inay murtida ku qaadato oo ku iidaanato si aan loo ilaawin raggii uu diray ergada ahaa ayuu jiiftadaa ku magacaaba yeelayay dadka u geeya arrinkaa cadalana qadoogiyo xeersimaasiiblaango mid yar waxaad tidhaahdaan murtida inta reer hadar habaryoon ismadasheeda mariya weedha tolshala muraadkaygiyo musafadaya ula taga maqasheeya unkaba yirin ku soo galo nimanka moradii furay mawaacidadan diinkii ma wax la ysku maagaa shahaadkan moosinkii galay ma wax laga maqnaadaa mushahaara beenihi ma wax lagu manaagaa luxudkii madooba ma laysmoogageeyaa war moofada cadadeed ma u adkaysanaysaan nasaarnimu midiidimi maqaanaara inuu geli kutubta maragee ma wax lala murmaaga mushrig inaad jeclaataan ama mudan ku sheegtaan haddaydan mushrim ahayn masalama u haysaan masaal gaabyadiinna meel daran idiin diray wadaadadiinnii yidhi hadday gacantaadu fisuur gasho laguna soo jiida aayar baa lagala baxaa faranjiga kan la dagaalami karay kari maysaan hubl ma haysataan ha ha isku kicinina iyuunu idin layno idin marini wadaadadii ku yidhi dadka ku wacdiya caynkaa masaal gaabyadiinna meel daraan idiin diray muftiga waanadiisii idinkaa ka maagto macbuudkii rabbi ahaa idinkaaba moogo maxsharkii iyo qiyaamaha idinkaa munkarayo ma idiinan gaalowdeey idinkaa nuqunsho man idiina gaalowday idinkaa muqunsho mu'minnimada laabtaa idinkaa mantagayo macaankii firdowsaad idinkaa muraysto kufrigan imahoodiyey idinka umiciino waxaa mawtigiin galay ama malag idiin yimi kolkaad maxamedkiine malcuun uri ka raacdeen mariyo macneeyada mid kaleeto wuxuu yahay waxaan maqalay faranjigu inuu miiri idin qoray shaaciyad waxaan maqalay maalkii inuu idinka miirsaday waxaan maqalay ooryahannitan inaa ka weydeen waxaan maqalay madaxdiinna in midiidin laga dhigay waxaan maqalay maahyahow magaciin inuu baay waxaan maqalay madaxdiinna in midiidin laga dhigay aan miid yarmooyiye maydhagee la siinay waxaan maqalay maahyow magaciin inuu ba'ay jiitadaa markuu jiriyey beri dambe oo faranjigu xukun soo saaray oo yidhi dhirtana la garaaci maayo libaaxyada iyo bahalaana la layn maayo ninkii dila waa la xidayaa ama waa la xaraashayaa amar la-aan bahalaha lagu layn maayo dhirtana lagu goyn maayo intaasoo masiibaa waxa igala maad badan maska iyo abeesada magta aa ka baxayseen aanaad midigta fiirinahayn aar hadduu ku miciyeen cabdalle iyo xirsiyow dadka sidaa mariya oo u sheegay taas digniintaasay ahayd intii aanu soomaalidii gaalada raacday aanu qolka ku saarinee oo dhan sida gaalada u laaya dhaca iyo dadka la laynaya gaalada raacsan wuxuu bilaabay markii ay digniintii qaadan waayeen ay duulaankii faranjigii ku soo raaceen